xuseenow waad mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a ee doorashadu si wanaagsan bay u dhacday iyadoo weliba mararkii codku dhammaado waqtigaas la gaaray aad arkaysay safaf dheer dheer oo dadkii ku jiraan aadna waxaad moodaa inay sanadkan uga xiiso badnayd doorashadu laakiin si wanaagsan bay ku dhammaatay waa tahay cabdirasaaq ilaa saddex qof oo soomaali ah ayaa sharaxnaa midkoodna muusan soo bixin maxaa loo sababeynayaa guuldaradooda saddexda qof oo soomaali ah oo tartamaysay laba wiil iyo gabar baa tartamayay nasiib daro midkoodna ma soo bixin haddii la fiirsho waxyaalaha sababta keenay runtii sababo badan baa loo aaneyn karaa midda koowaad waxa weyaan communitiga soomaalidu markii ummadaha kale loo fiirsho waa dad yar haddii marka ay meel wada deganaan lahaayeen waxaa laga yaabaa codkaas inuu wax tari lahaa laakiin soomaalidu xaafadaha magaalado dhan bay ku kala firiirsan yihiin xaafadna markaasi majority kama aha sidaas daraadeed codkoodii wuu kala baahayaa taasi waa qodob qodobka labaad waxa weeye soomaalidu afrikaankana kuma jirto cadaankana kuma jiraan ama si kale haddaan u dhigo dadka kalarkaana kuma jiraan oo lama dhaqmaan oo aada isuma dhexgalaan dadka cadaankaana ma dhexgalaan ayaga unbaa maaragtay xiriir leh oo isla socda xiriirka ummadaha kale ay uleeyihiin aada iyo aad buu u yaryahay marka aniga sababta weyn oo aan isleeyahay soomaalidu nambarka ay heshay aad buu u yaryahay taasaa sabab u ah waa tahay amarjiid soohi oo ku dhashay dalka hindiya isagoo yar dalkan yimid wasiir heer federaal ahna soo maray ayaa loo doortay ee duqa magaalada edmonton maxay ka dhigan tahay arinkan soomaaliduse sidee bay u arkaan ninkan caawa la doortay oo uu ku guuleystay inuu maayarka ka noqdo sanadaha soo socda magaalada edmonton ee caasimadda gobolka alberta ee soohi loo yaqaano waa sidaa sheegtay waa nin hindiya ku dhashay siddeetan iyo kowdiibuu wadankan yimid taariikh dheer buu wadanka ku leeyahay shaqooyin kala duwanna wuu soo qabqabtay waxaa xusid mudan wuxuu ninkaani ahaa taxi buu darawal ka ahaan jiray taxiilu magaalada ka ahaan jiray mar dambana basaska dowladda ayuu wadi jiray oo sitiga uu maanta hadeer ku guuleystay buu baska u wadi jiray markii dambena wasiir buu noqday sidoo kale waxa uu soo noqday sitiga in golaha deegaanka uu ka mid ahaan jiray marka waa nin taariikh badan runtii edmonton ku leh oo aad garan kartid ninka kun sagaal boqol iyo sideetan iyo kowdii yimid isagoo muhaajir ah ama isagoo ah maaragtay qof soo soo galooti ah wadanka yimi ninkaas soohi waa nin soomaali badan saaxiibo la ah oo ay dad aada u fara badan saaxiibo yihiin isku dhow yihiin meheradahooda taga organisationadooda taga aadna dadka u kala yaqaano weeyaan soomaalidu siday u arkaan waxay la mid yihiin sida ummadaha kale qaarkood waxay u arkayaan inay u guuleystay saaxiibkood oo is yaqaanaan oo shaah wada cabi jireen oo wax badan isla ogyihiin qaarkoodna waxay u arkaan inuu guuleystay qof iyaga danahooda aysan ka dhex arag marka laakiin dadka sida guud waxay u rajeynayaan nin dadka soomaalida aada iyo aada u fahamsan dadka muslimiinta aada u fahamsan oo dhaqankooda yaqaana marar badanna wuu kusoo celceshay oo wuxuu dhahaa midabta koorka ka jira magaaladan ama ha noqdo mid midab ama ha noqdo mid diimeed ama midka systemka ku jire waxaan rabaa inaan ka dhameeyo oo magaalo saafi ka ah nabad maaratay midab kala sooc inaan ka dhigo edmonton buu yidhaahdaa ugu dambeyntii cabdirasaaq maxaa laga baran karaa doorashooyinkan ee golaha deegaanka ee ka dhacay magaalada edmonton ee gobolka alberta waxaa laga baran karaa soomaalidu in ay maaragtay ku fakaraan ama ay kasii tashadaan isa sii qabanqabanqaabanqaabiyaan inta aan doorashooyinku dhicin oo hadday noqon lahaayeen isku deegaan inay degaan maadaama intooda badan guryo aysan lahayn oo guryo kiraa degan yihiin inay sida ummadaha kale isu qaabeeyaan oo isku xaafado u bataan taas runtii waxaan isleehay waa laga baran karaa haddii aan sidaan lagu sii socdana sidaas baa soomaalidu iyadoo aada u fara badan oo lambarka ugu faraha badan oo dadka soo galootiga yihiin bay haddana markay cododka timaado waxay noqon doonaan dadka ugu yar waxaa kaloo laga faa-iideysan karaa dadka soomaalida ee edmonton jooga wakhtiga hore yimid kuwa wakhtiga dhexa yimid iyo kuwa cusubba inay gaari karaan meesha uu maanta soohi gaaray oo wasiir federaala noqday maantana ugu dambeyntii maayirka magaalada uu noqday waxaa ugu dambeynta aan ka arkayaa anigu aan isleeyahay waa laga faa-iideysan karaa waxa weeye wadankan canada sida loo dhaho waa lasoo kala horeeyay lama kala lahan buu soohi maanta dadka tusay